cid allaaliyo ciddii maaragtay nebiga dariiq ku leh waddo ku leh la jeclaado sida maaragtay qaraabadiisii saxaabadii nebiga ridwan ullahi calayhim waliaimati lmuslimiin muslimiinta madaxdoodana diinku waxa weeyaan naseex u yahay sidee buu naseexo ugu yahay inaan maaragtay wax khuruuja lagu samayn oo wanaagooda la jeclaado ilaahay inuu hagaajiyo xumaantana iyo fujuurka lala nibcaado haddii maaragtay ay xumaato sameeyaanna aan khuruuj lagu samayn dadkana maaragtay wax allaal iyo wixii maaragtay khuruuj ku samaynaya laga waaniyo oo laga celiyo la nibcaado cid allaal iyo ciddii khuruujka ku samaynaysa wa caamatihim dadka muslimiinta guud ahaanna waxa weeye diinku wuxuu u yahay naseexo wax allaal iyo wixii dhibaya inay maaragtay ay ku dhibaan muslimiinta wax allaal iyo wixii maaragtay farxinayana ay kaa farxiyaan taas maaragtay ayaa waxay tahay maaragtay sida maaragtay muslimiinta caamatihim uu diinku maarata naseexa ugu yahay ama inaad tidhaahdid muslimiintu ha islaayeen annagaa soo harayna qofkaas waxa weeyaan waa qof khaa'ina wey oo diinka nebiga sala allahu alayh wala sl aan fahmin dadkii muslimiinta oo islaynaya in badan ayaan maqlna weliba khaasatan waktigii dadka muslimiinta soomaalidu ay islaynayeen dad magac waada sheeganaya o odhanaya maarata khaliihim yataqaataluun ha islaayeen iska dhaaf maaratay iyagoo ha islaayeen ha baabi'ine innakaa waddanka usoo harayna manhum ummadda hadday islayso yaa loo soo dira iyaga iyay wax u sheegayaan qofka ninka hadalkaa ku hadlaya waxa weyaan qof aan diinka islaamka waxba ka fahmin wey yani qofka muslimka maadaama laa ilaha illa allahu maxamad rasuulullah uu leeyahay kainan mankaan waa walaalka marka waxa weeyaan dhibaatadiisu waa inay ku dhibto wanaagiisuna waa inuu kaa farxiyo laakiin inaad tidhahdid maarata shacabka islaayo annakaa soo harayna man antum iyay yihiin marka dadka ohanaya marata waa soo haraynaa leanna waxa weeyaan shacabka uu ka kooban yahay waa hooyadaa iyo aabaha iyo walaalka kulluhum waa dadkii maarata muslimiinta ah dadka kugu sokeeyey marka waxa weye qofka muslimka ah naasixa ah waa qofka dadka ama culimo ama caamo wanaagooda jecel xumaantoodana neceb jaabir bn cabdillahi alansaari inuu ahaa baan filayaa ayaa maaragtay nabiga sala allahu alayh wuxuu maratay leeyahay baayactu nabiya sala allahu alayh wali slm cala iqaami asalaati wa itaai azakati wanasfi likuli muslim xadiska waa muslim iyo bukhaari baa warinaya wuxuu leeyahay nebiga ayaan waxaan kula ballamay salaada inaan maaragtay tukado siday ahayd inaan utukado zakada inaan bixiyo wan wanusxi likulli muslim muslim kasta inaan unaseexo yani wanaagiisa maratay inaan usheego xumaantana aan kaga digo jariir ibn cabdillahi jariir ibn cabdillahi albajali nacam jariir ibn cabdillahi albajali yani waxaan kula mubaayacooday buu leeyahay nabiga sala allahu alayh waalih wasalam inaan salaada maaragtay aan toosiyo zakada inaan bixiyo qof kastoo muslimana aan u naseexeeyo xadiidkan waxa muslim iyo bukhaari baa warinaya marka qofka muslimkaa waajib waxaa ku ah qofka kaleetoo muslimkaa walaalkiisa ama faajir ha noqdo ama maarata mid wanaagsan ha noqdo inaad u naseexayso wanaagiisa a ushegto xumaantana aad kaga digto wallahu tabaaraka wa tacaala samiicun basiirun allaha sareeyaa waxa weeyaan waa mid samiica oo makhluuqiisa o dhan maqlaya basiirun mid araggiisa uu naasib yaha wey caliimun mid cilmi badan weeye yadaahu labadiisa gacmood mabsudataani kuwa la fidiyo wey labada gacmood allah waa labada gacmood alle waa fidsan yihiin leylan wa nahaarna khayrka ka shumaya qad calima allahu allah wuxuu ogaaday ana alkhalqa makhluuqu yacsuunahu inay caasinayaan cilmigiisa saabiqa ayaa allah wuxuu ku ogaaday makhluuqiisa inay maaragtay ku caasinayaan oo ay khilaafayaan qabla an qabla an yakhluqahum intuusan abuurin ka hor ayuu allah uu ogaaday inay caasin doonaan cilmuhu allah cilmigiisu naafidun fiihim makhluuqa dhexdiisa marata midka ku fulayo weye waa sidii maarata allah uu ogaaday ayay maarata ku dhaqmi doonaan falam yamnachu cilmuhu cilmigiisi saabiqaha allah kamuusan reebin fiihim dadka uu ka ogaaday an hadaahum lilislaam islaamka inuu ku hanuuniyey isagoo allah subxaanahu watacaala uu ku ogaa cilmiga saabiqaha dad badan oo kamida maaragtay dadka inay maarata allah ay caasin doonaan haddana waxa weye allah subxaanahu watacaala cilmigiisa saabiqaha kamuusan reebin inuu maaragtay qaar ka mid ah islaamka uu ku hanuuniyo wamana bihi bilislaam islaamkii uu ku galladaysto calayhim dushooda karaman wajuudan yacni deeq allah xaggiisa maarata ka hatay watafadulan minhu iyo tafadul xaggiisa kati ka yimid falilaahi alxamd ilaahay baan arrinkaas ku mahadsan waxa weye wax waajibo annagu aan kulahayn ma ahayn allah subxaanahu watacaala qofka islaamka iyo sunnada uu ku hanuuniyo allah in badan maarata inuu ku mahadiyo wey dad badan oo kaa caqli badnaa oo maaragtay kaa dhaqaalo badnaa ayaa allah subxaanahu watacaala wanaaggaas uu gar uu garamariyey qofkii intuu allah uu muslim ka dhigay haddana uu sunni ka dhigay waa nicma cadiima wey weliba dadka maarata annaka oo acaajim ah oo luqadii carabiga aanan garanayn oo nebiga dhulkii laga soo bixiyey uu naga fog yahay islaamka halkaas allah no allah noogu keenay oo weliba waddankana saxaabadu waa isan imaan oo maarata isla markaas islaamku waxa way dadka muslimiintahay waa fara badan yihiin haddana waxa weye sunadii allah subxaanahu watacaala uu nagu manadaystay waxa weeyaan waa fadli aada iyo aada u weyn oo waxa weeyaan qofka maaragtay dib u fakara uu dareemi karo nicmada uu ku jiro leanna waxa weeyaan qofka maalka la siiyo oo aan hanuun alla ugu darin nicmo ma ahan waa musiibo weeyaan niqma ayay ku noqonaysaa laakiin qofka allah subxaanahu watacaala islaamkii maarata uu ku golladaystay isla markaas madhabkiisi madhabkii saxiix ahaa oo nebiga laga dhaxla uu ka dhigay waa naca- nicma cadiima allah subxaanahu watacaala hanoo kordhiyo hanagu dilo markaa shiiku halkan wuxuu ku taqriirinayaa allah sifaatkiisa qeybo ka mid ah sida sifatu samci walbasari waalcilmi sida allah subxaanahu watacaala laba gacmood inuu leeyahay sifo kasta oo allah usoo aroortay ama isim kasta oo allah usoo arooray oo qur-aanka allah uu ku sugay ama nebigu sunnada uu ku sugay sida uu yahay baan usugaynaa annakoo tamthiil iyo tashbiih iyo tacdiil midnaba maarta aan ogolayn dadka marka asmaada alle iyo sifaadka qaar waaba diideen jumlatan watafsiilan oo waxay waxay yidhahdeen allah asmaana male sifaatna male waa madhab ljahmiya marka qoladaas iyaga ah culamada ahlu sunnuhu markay maaragtay ay ibxaaminayaan waxay yidhaahdaan alkalaamu fi sifaati waalasmaa kalkalaami fi daat allah asmaadiisa iyo sifaatkiisa marka laga hadlayo waxaa looga hadlaa sida maarata daatada alla looga hadlo kaleeto leanna jahamiyadu daata alla inuu in allah inuu daato leeyahay waa sugayaan marka waxaan odhanaynaa macshara ahli sunna markii jahamiyiinta aan la doodayno allah soo daato minaan sugin nacam bay leeyihin waxaan leenaha daatada allah u sugteen ma daato kayfiyala miyaa oo ma waxaa garanaysaan allah kayfiyada u samaysan yahay ma garanaynay leeyihiin waxaan usugaynaa bay leeyihiin daata allah munaasab u ah oo khilaafsan dawaada makhluuqaadka kadalika waxaan leenahay asmaada alle iyo sifaadka dhammaantood waxay la mid yihiin daatada alle waxa weeyaan markaan isim allah usugayno ama sife allah aan usugayno maahan sifa mushabaha yani sife lagu shabahayo bisifaati lmakhluuqiin ama isim lagu shabahayo biasmaai lmakhluuqiin ma ahan waa isim iyo sifo allah subxaanahu watacaala daatadiisa u munaasab ah oo asmaada alle asmaada makhluuqiin makhluuqaadka iyo sifaatka makhluuqaadka marnaba aan shabihin taa marka halkaas waxaa nooga haraysa maaragtay nimankii la ohan jiray aljahmiya oo asmaada alle iyo sifaatka jumlatan watafsiilan diiday qolada ku xigtaa marka waxa weye waa qolada leeyahay muctazilada muctaziladu waxay sugayaan asmaada alle laakiin sifaatka dhammaantood waa diidayaan kuwaasna waxaan leenahay alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi lasmaa sifaadka alle marka laga hadlayo oo maaragtay aan leenahay maarata allah sifadaha loo sugo waxay la mid tahay asmaada oo kaleeto asmaada maadaama aad sugteen haddii aad tihiin muctazila waa waxaan leenahay asmaada aad sugteen ma asmaa asmaada makhluuqa shabahda miya maya ma shabahdo waa asmaa allah maarata u munaasaba kadalika waxaan leenahay sifaadka aan sugayno macshar ahli sunna waa sifaad allah daatadiisa maarata u munaasaba oo aan marnaba u shabahin midda maarata makhluuqa halkaana waxaa ku baaba-ay qowlkii muctazilada maxaa soo haray qowl ashaacira ashaaciradu waxay sugayaan ayagu asmaada dhammaantood waa sugayaan sifaadkana waa sugayaan toddoba sifo lix sifo ka mid ah sifo waxa weeyaan waa sifada toddobaad ma sugaan laakiin min baabi talbiis dadka markay maaratay ku talbiisanayan waxay yidhahdeen toddoba sifaan sugnaa waa sifatu lkalaam kukiya lakin xaqiiqatan waxa ay sugaan waxa weeyaan waa toddoba waa lix sifo wey lixdaa sifo sifatu liraada sifatu lqudra sifatu alxayaa sifatu alcilm sifatu samc sifatu lbasar lixdaas sifay sugayaan ama sifada kalaamka waa ka liitaan madhabka muctazilada sidaan soo marnaba lixdaas sifo marka waxaan leenahay soo maynaa sugin haa waa sugni sidee u sugteen ma sifaadka makhluuqay shabahayaan sifatu samci sifatu lbasar maya ma shabahayaana waxa weye waa sifaat allah u munaasab ah waxaan leenaha marka alqawlu fi bacdi sifaat kalqawli fi bacdiha sifaatka qaarkood hadalka laga odhanayo waa qeybta kaletana hadalkaasa laga odhanaya oo haddii aada sugteen sifaadka alle qaybo ka mid ah waajib waxaan ku ah qaybi kale tahay inaad sugtaan leanna markay yidhahdaan sifatu samci wa sifatu lbasar baan sugna waxaan leenahay samciga alle oo aada sugteen iyo basarka alle oo aada sugteen ma midka makhluuqa ayuu la mid yahay ilaa makhluuqa laftiisu waa samiic makhluuq kasta waxa weeyaan samci buu leeyahay basar ayuu leeyahay marka waxay leeyihiin maya midka makhluuqa samciga alle iyo samciga makhluuqu waa kala gedisan yihiin oo samciga makhluuquna waa mid daciifa oo baaba-aya oo maxduuda midka allana waxa weeyaan waa mid waxa weeyaan haba yaraatay midka makhluuqa aanan shabihin kadalika waxaan leenahay sida aada sifatu samci walbasar walcilmi walxayaa walqudra waliraada aada usugteen ayay waajib ku tahay inaad usugtaan sifatu lculuwi ala calaa khalq illah sida maaragtay carshiga allah uga sare noqday carshiga allah inuu ka sareeyo culuwaa sugaan leenahay waxaanaad usugaysaan sifatu samci sidaa usugteen oo kaleeto haddii marka ay aada diidaan sifatu lculuwi calaa calaa khalqi illah sidaas si lamida ayay waajib kugu noqonaysaan sifatu samci inaad diidaan leanna waxa way sifatu samci qofka sugay waa inuu sugaa sifatu alculuwi calaa khalqi illah marka waxa weeyaan taas waxa waa min xaytu alcaqli ama min xaytu aladilla qur-aankii ayaa maratay iyo axaadiisa ayaa maratay kaafi ah oo maratay qur-aanka maratay allah subxaanahu watacala waa ka ohanaya maratay laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu lbasiir aayaddu marka waxay maratay ay sugaysaa allah subxaanahu watacaala inuu asmaa iyo sifaat u leeyahay sida samci iyo basar samci iyo basar asamiicna labada isimna waa leeyahay sifatu samci wa sifatu lbasarna waa leeyahay yani aayadda laba magacna waan ka qaadanayna laba ism laba sifana waan ka qaadanaynaa kadalika aayadda waxay tusinaysaa allah asmaadiisa iyo sifaatkiisu sifaatka makhluuqa iyo asmaada makhluuqa meel laban iskaga shabin walidalika waa ka allah oranaya laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu lbasiir allah waxa weeyaan cid u dhigantaa ma jirto haba yaraatee meel uu makhluuqa ka shabahaya ma ay jirto marka dadka odhanaya maarata markii maarata allah sifaatkiisa la sugo sida sifatuliyad oo kaleeto ya bal yadaahu mabsudutan so allah qur-aanka kuma dhihin waxay leeyihiin maarata laba gacmoodo waaweyn ba allah uu leeyahay bay yidhaahdeen laba gacmoodo waaweyn yaa yiri laba gacmoodo waaweyn buu leeyahay laba gacmoodo waaweyn iyo laba gacmoodo yiri midna maana dhihin waxaan nidhi maarata allah subxaanahu watacaala sida qur-aanka uu ku sheegay laba gacmood buu leeyahay qaabka u samaysan yihiin allah baa garanaya nebiga looma sheegin nebiguna saxaabada uma shegin annaguna ma ogin miyaan ognahay nabiga samcigii allah samcigiisu suu yahay ma ogin qaabka u samaysan yahay miyaan ognahay allah basarkiisa qaabka wax u arko ma ogin allah qaabku wax u ogyahay miyaan ognahay ma ogin kadalika waxa weeyaan ayi sifa wa ayi ismi oo allah maarata kitaabkiisa ku sugay ama nebigu maarata u sugay axaadiista saxiixada ah siday tahay aan usugaynaa annagoo tashbiih iyo tacdiil iyo tamtiid midnaba aan ku samaynin hada wabilahi tawfiq wsala allahuma waslm ala muxamadi wala alihi wasaxbi waslm ajmaciin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار ويقال أبشر يا عدو الله يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام الإمام البربهاري رحمه الله فغرب كوبي سبيع تنادو وكل يهي واعلم أغو أن البشارة بشارة عند الموت جيريد أكيد لكو بشاريه ثلاث بشارات صدح بشارات إني تاي yacni saddex bishaaradood oo kala gedisan ayaa maaragtay qofku markuu dhimanayo loogu bishaaraynayaa yuqaalu waxaa la odhanayaa abshir yaa xabiib allah allah midkuu jeclaayow ku bishaarayso birida allaahi waaljanna raadi ahaansho allahu kaa raali noqday iyo jannada gelitaankeeda wa yuqaalu waxaa la odhanayaa abshir yaa caduw allah waa tii labaad cadowgii allow ku bishaarayso bigadab illaah allah carada adiga uu ku carooday waannaari wa bidukuuli innaar iyo naarta gelitaankeeda wa yuqaalu waxaa la odhanayaa abshir yaa cabdallah addoonka allow bishaarayso biljannati janno ku bishaarayso bacda alislaam dabacaadka qaarkood waxay qabaa waxaa kusoo aroortay lafdiga bacda alislaam bacda alintiqaam taasaana laga yaabaa inay maaragtay xagga macnaha uga dhowdahay addoonka allow ku bishaarayso biljannati bidukhuuli ljanna janno gelitaankeed bacda alintiqaam yani markii lagaa arsado dunuubtii maarata ku dhacday lagaa dahiro leanna waxa weye muslimiinta qaarna waxa weye allah subxaanahu watacaala cadaabka alle gebi ahaantiisa wuu ka badbaadinaya qaarna waxa weye dunuubtay galeen sababteeda ayay cadaabka geli doonaan markii laga dahiro fatro allah uu garanayo gadaalkeed ayaa laga soo saaraya cadaabka ama ha looga soo bixiyo shafaacaadka ay samaynayaan rususha ama malaa'igta ama saalixiinta intooda soo hartay ama maxdu maxdu fadlillaahi subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala iyadoo cid u shafeecdaan la arag inuu kasoo bixiyo taana waxa weyaan axaadiisu oo ay kusoo aroortay hada qowl ibnu cabaas kana waxa weeyaan waa qowlka ibnu cabaas sida tafsir ibnu kasiir altadkira lilqurطubi iyo sharxu suduur lisuyuuti sida maaragtay ay soo aroorinayaan marka qofku markuu dhinto yani arrimahaas ayaa lasoo gudboonaan doona ayuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhu oo qofna waxa weeyaan waxaa loogu bishaaraynaya allah inuu ka raali noqday jannada uu geli doono cadaab uusan la kulmayn qofna waxaa loogu bishaarayn doonaa inuu maaragtay allah u carooday oo caradii allah ay ku dhacda naartan uu gelayo qofna waxaa loogu bishaarayn doonaa inuu maaragtay jannada geli doono caaqibadiisu janno ay tahay markii laga aarsado yani markii la dahiro واعلم أن أول من ينظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب إنكار الكفر halka wuxuu kaga hadlayaa alimaam اlbahaar raximah اllah asal muhima oo kasiiru min ahli اlbidac ay ku dhumeen oo ah allah subxaanahu watacaala muuminiintu inay maarata arki doonaan allah markii maarata akhire la gaaro oo ummadda la kala xisaabo dadka maarata muuminiinta nicmada soo marta akbar nicmatin ancama allahu calayhim waxa weeyaan waa aragtida allah ay arkayaan rijaala wanisaaan waclam ogow anna awala man yanduru ila allahi tacaala cid allah eegta kan ugu horeeyaa fi ljannati jannada dhexeeda aladiraa waa dadka indhahala oo adduunka intii jooga indhahooda waayay uma arijaalu ragga ayaa ku xiga uma anisaa biacyuni ru'uusihim madaxyaalkooda indhaha ku yaalla ayay ku arki doonaan kama qaala rasuul lahi sala allahu alayh walam sida rasuulku yidhi inakum adinku macshara almuslimiin oo macshar ahli sunnati waljamaaca satarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna alqamara sida dayaxaad aada u arkaysiin leylata albadri habeenka afariyo tobnaadka sida aad u arkaysiin dayaxa oo wax shakiya haba yaraatay uusan ku jirin sidaas si lamid ah ayaad u arki doontaan rabbigiini jannada dhexeeda laa tudaamuuna fii ru'yatihi ru'yadiisana wax ciriiriya maarata ma laydinka gelinayo adnaa diiq kala kulmimaysiin sida dayaxa qof walbaba fii wuscihi iyadoo maarata cid ciriiri ku haysaan la arag uu qof walba u arkaya maarata dayaxa laylatulbadriga afariy tobnaadka sidaas yacni oo kaleeto ayaa allah loo arkayaa yacni waxaa laisku shabahayaa yacni ma aha waxa weye waxaa laisku shabahayaa waa alru'yatu biru'ya yacni ru'yada ama arkitaanka dayaxa la arkaya si aan shaki ugu jirin oo kaleeto ayaa aragtida mu'miniintu allah ay arki doonaanna aysan shaki ugu jirin laakiin laiskuma shabahayo tashbiihna kama dhexayso allah daat ahaantiisa iyo daatada qamarka wax maarata tashbiih kama dhexeeyaan oo waxaa laisku shabahayaa ma ahan almar-iyu bilmar-iy laisku shabihi maayo ee waxaa laisku shabahayaa alru'yatu biru'ya tashbiihu ru'yati biru'ya yani sida aysan shaki ugu jirin dayax afari tobnaada in la arko ayaynan shaki ugu jirin mu'miniintu allah inay arkayaan waliimaanu bi hada ru'yada allah mu'miniintu ay arkayaan waajibun waajib weeye oo qur-aanka iyo xadiidkuba ay sugeen waana ijmaacu ahli sunna wa inkaaruhu jihitaankiisuna kufrun gaalnimo weeye masaladan imaam imaam lbarbahari halka uu ka qarirayo waa aslun min usuuli ahli sunna oo ah dadka muuminiinta inay allah ay arki doonaan nicmooyinka allah ugalay nicmada ugu weyna weye oo nicmo kastaba maaragtay uga wanaagsan allah aragtidiisu marka asalkaa waxaa diidan almuctazilatu alqadariya waa diidan yihiin waxay leeyihiin wax jira maahan waana tashbiih yani sugitaankiisa haddii aan dhahno allah baa la arkaya makhluuqa la arkaa marka waxa weye waa tashbiih lkhaaliq tashbiih lkhaaliq bilmakhluuq ayaa ka dhalanaysa marka waxay leeyihiin wax la arkayo oo allah la arkaya ma ma jirto marka qur-aanka iyo axaadiia mutaw axaadiia kusoo aroortay horta qur-aanka intaanan gaarin waxa weeyaan axaadiia kuso aroortay waa axaadiis mutawaatira ah hadda ka horna maaragtay axaadiis fara badan oo kusoo aroortay waan akrinay kitaabkan kitaabkan ka horeeyey oo maaragtay caqiidatu asxaabi alxadiid lishaykh lislaam isaabuni culummaduna waxa weeyaan rasaa'il gooniya ama kutub gooniya ayay ka alifeen kutubta aada uga hadashana waxaa maaragtay ugu muhiimsan sida kitaabka abubakr alaaduri oo uu ku magacaabay maaragtay alru'ya marka iyadoo musta isagoo mustaqilana maaragtay waa la dabceeyey laakiin kitaabka asalkiisu wuxuu ka mid yahay kitaabka weyn oo maarata shiku caqiidada uu maarata caqiidatu ahlisuna waljamaca uu ka alifay oo shariica ayuu ka mid yahay marka wuxuu soo naqlinayaa aayadihii kusoo arooray ru'yada alle sugitaankeeda sida allah subxaanahu watacaala uu leeyahay liladiina axsanu xusna waziyaada ziyadada marka waxa weeyaan liladiina axsanu lxusnaa kuwii maarata wanaag fale waxay leeyihiin alxusnaa midii wanaagsan yani aljanna ziyaadada marka allah uu sheegaya waxa weeyaan waa ru'yada muuminiintu allahay arkayaan sida aayadii kaleeto kallaa inahum can rabbihim yowma idin lamaxjuubuun yani kufaartu maalinta gaaladu rag iyo dumarba maalinta qiyaamaha waa laga xijaabaya allah xadiidka waxa uu ka hormariyey shiku raximah llah wuxuu yihi iclam ana awala man yanduru ila llahi iclam ana awala man yanduru ila allahi tacaala fi ljanati aladira uma alrijaalu uma annisa yacni muslimiintu inay arkayaan wawaa masala musallama oo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca ahlisunna intuba ay maarata tusinayaan laakiin hadalka horeeto uu leeyahay dadka ugu horeeyo jannada maarata allah ku arki doonaa waa dadka indhaala marka kabacdi ragga arki doona marka kabacdi dumarka arki doona yani xadiid saxiixa ku soo arooray ma jiro yani xadiidka kusoo aroorna waa xadiis daciifa wey yani axaadiidu waxay sugtay qur-aankuna maarata uu tilmaamaya dadka muminiinta iyadoo rag iyo dumar aan loo kala soocin inay muminiinta maarata muminiintu inay allah arki doonaan laakiin in la yidhaahdo dadka indhaha maarata la ayaa marka hore arki doona raggaa ku xiga dumarkaa ku xiga waxay u baahanta daliil sharci oo saxiixa daliil sharci oo saxiixa kuso aroorna ma jirto laakiin shayga aan rumaysannahay oo aan aaminsannahay waxa weeyaan rijaalan wa nisaaan muminiintu allah inay arki doonaan qofka marka diidana insha allahu tacala allahma u arki doono qaala imaamu lbarbahariyu raximahullah marka waxa weeyaan arrintaas marka sugitaankeedu waa arrin qofka iimaankiisa ku xiran qofku haddii uu rumeeyana waajibkii allah ku waajibiyey ayuu gutay oo qur-aankii iyo axaadiistii iyo nabiga qowlkiisi iyo qowlka allah ayuu rumeeyey oo iimaankiisii ayaa maarata kusii kordhaya qofkii maarata diidana qofkaas waxa weeyaan haddaan cudur uusan maarata uusan kaga bixin qofkaas islaamka waa kaga baxaya leanna waxa waa qadiyo qur-aankii uu caddeeyey axaadiistii nebiga oo saxadana ay caddaysay ijmaacii maaragtay ummaddana ah waclam ogow raximaka allahu allah kuu naxariistay annahu maa kaanat zandaqatun qad hadda ka horba zandaqo iyo gaalnimo inaysan dhicin walaa kufrun gaalnimo walaa shakun shaki walaa bidcatun bidco walaa dalaalatun dhumitaan walaa xayratun wareer fi diini diinka maaragtay dhexdiisa maaragtay qofka wareer uu ka galo ila min alkalaami kalaamka xaggiisa unbuu ka yimid haddii zandaqa islaamka dhexdiisa ay timid ama gaalnimo ay timid oo muslimiinta maarata islaamka ay ka radyoobeen ama maarata dad islaamkoodii maarata shaki ka galay ama dad maarata bidca ay ku dhaceen ama dad diintoodii maarata ay ka shakiyeen musiibadu meeshay ka timid waxa weeyaan waa kalaamka waa falsafada waa ahli lkalaami kalaamka ahalkiisa yani ahlulmandiq yani halka ayuu maaratay ay kasoo jeedaa musiibada waljidaali wa ahli ljidaal iyo dadka maarata dooda ahalkeeda ah ayaa musiibada ku timid walmiraai dooda ahalkeeda walkhusuumati wuxuu shiiku halkaan maarata ku taqririnaya wuxuu leeyahay zandaqa hadday tahay zandaqa yacni waxa weeyaan waa kelima muwallada waxaana ay ku macno tahay maaragtay annifaaq yacni nifaaq iyo zandaqu qofku yacni maaragtay inuu carabtan u ka yidhahda muslim baan ahay qalbigana uu gaalnimo rasmiya u ka aaminsan yahay ayaa zindiiq la yidhaahdaa yacni zandaqa islaamka dhexdiisa ma aysan soo marin gaalnimo ma soo marin shaki ma soo marin dadku islaamkooda ay ka shakiyaan dadku inay maaragtay diintoodii maaragtay xiiro iyo wareer ay ka gasho yacni musiibadaas xaggeeda ka timid waa cilmu lkalaamka iyo ahlulkalaamka iyo dooda oo qofku maaragtay xaq usan ku doodayn waalcajabu yaabku wuxuu yahay waalcajabu yaabku kayfa sideebuu yajtariu ra yajtariu alrajulu ninku sideebuu ugu dhiiranayaa cala almiraa'i dood waalkhusuumati dood waaljidaali dood wallahu tacaala yaquul allahna kitaabkiisa qur-aanka uu ku oranayo maa yujaadilu fii aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuma doodo ila aladiina kuwii baa ku dooda kafaru gaaloobay yacni dadka waxa weeyaan kitaabka alle aayaadka alle ama kitaabka alle kuwa ku doodaa waxa waa kuwa gaaloobay ayagoo maarta wax cilmi aan lahayn facalayka laazim ayuha almuslim bitasliimi nabadgelin biinqiyaad waridaa raadi ahaansho bilaahaari bilaxaadiid axaadiista lagu raali noqdo yani nebigu wuxuu sheegay lagu raali noqdo ama fahmi ama fahmi wa ahli laaaar aahaarta ahalkeeda lagu raali noqdo wa ahluxadiidkii waalkafti reebtoonaan wasukuuti ka aamusitaan camaa yukhaalifu dalika arrinkaa wixii khilaafsan wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah wax allaaliyo waxa xumaataa oo rido iyo shaki iyo bidco ummadda soo marta waxay ka timid ahlukalaamka ayay ka timid leanna waxa way ahlukalaamku kama soo jeedaan dad muslimiinah ambiyadayna xiriir lama leh waxay kasoo jeedaan maaragtay ahlul yunaan waa kufaar bay kasoo jeedaan qofkuna waxa weeyaan mantiqa iyo ahlulmantiqa hadduu xiriir la yeesho asagay diinkiisa ka go-an tahay marka dambeyta diinkiisa ayuu ka shakinayaa marka qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado ahlukalaamka waxa marka nasiib darro ah dad badan oo muslimiin ah oo soomaalidu ay ka mid yihiin inay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu inay yihiin ahlu sunna waljamaca dadka loo yaqaan inay yihiin ahlulkalaamka ahlulkalaamka yihiin dadka maaragtay sida maaragtay ashaacirada iyo maaturidiyo ashaacirada iyo maaturidiyo laysa min ahli ilcilmi waxa weeyaan waa min ahli ilkalaam xaafid ibn cabdilbar xaafid alandalus wuxuu leeyahay kitaabkiisa bayaan jaamic jaamic bayaan alcilm wa fadlihi kitaabkaa wuxuu ku leeyahay culammada muslimiinta dhammaantood waxay ku ijmaaceen dadka ahlukalaamkaahi inaysan ka mid ahayn min dabaqaati ahlilcilmi qofka haddii layaha fulan mutakalim biijmaaci ahlilcilmi waxa ah wasfiga culammada qofkaas inuusan qaadanayn annagana ayaan daradeenna waxay noo maraysaa in la yidhaahdo ahlu sunna waljamaca waxa ah mutakalimiinta oo waxaan mutakalimiinta ahayn macnaheedu marka maxay tahay inaysan ahlu sunna waljamaca ahayn haaulaai alaqbiyaa laa yufakiruuna fi ma yaquuluun inaysan ku fakerayna waxaa daliil u ah haddii la yidhaahdo abubakar mandiqa ma yaqiinay cilmu kalaamka ma yaqiinay cumar ma yaqiina cusmaan ma yaqiina cali ma yaqiinay saxaabadu ma taqiinay yacni waxa weye ma ka jawaabi karayaan bal waxaa laga yaabaa inay moodaan imaamu shaafici qaarkood waxaa laga yaaba haddii caawa la weydiiyo la yidhaahdo waa din kale maarta ahlu sunna waljamaaca waa madhabka ashaacirade imaamu shaafici ashcari ma ka horrey mise waa ka dambeeyey waxaa laga yaba qaarkood inaysan warba u haynba oo ay yidhahdaan maarta shaafici laftiisu wuxuu ashcari qaarkood waa laga yaaba inay yidhahdaan leanna waxba ma garanayaan dabaqaadka ummadda iyo culimmadu maarata dabaqaadkooda ma kala fahmayaan inuu qof halkaa la soo istaago o yidhahda maaragtay ahlu sunna waljamaca yay yihiin waa ashaacirada imaam shaaficiyuu ahaa wax laga yaba isan garanayn wa maca dalika waxaa laga yaaba kutubta inay ugu qoran tahay fulan ibnu fulan ashaafici madhaban alashcari caqiidatan alqaadiriyi dariiqatan yani waxyaala noocaas soo qorayaan marka waxa weyaan ashaaficiyi madhaban haddii la yidhaha marka shaafici madhabka xagga maaragtay fiqiga aan ka qaato adiga leh caqiidada imaam shaafici marka maxay ahayd marka waxa weeyaan waa qabaawaday ka mid tahay iyo cajabka laftiisa shuu hadda maarata uu la siyaabin yahay wuxuu leeyahay waxaa yaaba ah sidee buu qof ugu dhiiranayaa dooda iyo khusuumada ayadoo allah subxaanahu watacaala jadalka fii aayaati illaahi bigayri cilmin uu maarata allah maaragtay uu dhaleecaynayo marka qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu maarata aahaarta iyo qur-aanka wixii ku soo arooray inuu ku raali noqdo anna waxa weeye qofku mar kasta uu jadalka uu badiyo waxa uu ku doodanayaan aqoon uusan u lahayn qofkaas waxa wey qof waxa weeyaan inuu halaagsamo ayuu qarka u istaagaya قال البربهاري رحمه الله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي آه منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله وليه إمامك رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة وحاكملة الإيمان هم بأن, بأن الله تبارك وتعالى الله يعذب الخلق خلق الله عذاب في النار نار يعني لمن يستحق لمن يستحق العذاب وقفت مارت عذابت متج إنسي يجينيك خلق قدنا ما هو حل عذابيه وإنسي يجينيك وحي متجت عذابت عليه الله عذابيا نار تلحزنك عذابيا والنار تجليا في الأغلال سلسلة أيوة كل حسوان يعني أغلاف وحويان وحرقه آدي أو أبقى قفت المارت اللي دحقلين والأنكال حرقه والسلاسل سلسلة والنار في أجوافهم حرقها أيضا نار أفتا يضرب أنت لسوا بحي سيدا لسوا الله والنار في أجوافهم نار تنوحوي على له ذا يكون احترتاء يعني سيكون توقو بيسوه هذا ندافع كنوات بيشتا مار وفوقهم ويكسر رئيسا وتحتهم يعني على وشه ويكون بيسا كروا يكون بيسا فصل بيسا مير وباقي يمجحته وذلك كاسنا أن الجهمية جهمية منهم وحكم الجهمية هشام الفوضي قال إنه يريد إنما يعذب الله لمن يستحق العذاب ذلك عذاب كمفيسي الله عذاب عند النار نار تأكدك عذابية ونار تمجلية نار تبحر له عذاب مايه نار تعوت لي له عذابية وذلك القول رد على الله وعلى رسوله قول كردية وآدي أوليته وحوي وردين لردين أيوه الله سبحانه وتعالى قول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني آيات يا حديث كسو أرورتي الله إنه مارتي ضدك عذابك متجتي ولو مؤمنين عذابك متجتي بها إنه النار تقبلين إيه وأدنى الريب وحوسن كترين إن المنافقين في الدرك أسفل من النار اللهم ركول ليها مارت المنافقين توحي كسو أنتهي يعني دركاتك أي نار تحكم أنتهي ناشا وسي خصيصة سيدنا معناه ده مفهوم waxa wey tufiid darfiya yani waxa wey weelka markii maaratay inta biyo lagu shubo waxaa leeyahay maaratay almaaw fi lina marka waxa wey naarta in ahlu naarku ay gelayaan ama ahlu naarkaas ha noqdeen kuwii maarata gaalada ha weligood baan ka baxayn oo munaafiqiinta ay ka mid yihiin ama ha noqdeen dadkii maarata cusaatu lmu'miniin naarta inay gelayaan wax aana shaki ku jirin wey nabiga sala allahu alayh wali wasalam axaadiidu shafaaca oo ah axaadiis mutawaatiro ah nabigu aktar min xadiidi wuxuu sheegay in maaragtay dadka mu'miniinta oo cusaada ah ayagoo guftay oo baaba-ay in maarata naarta laga saarayo oo ay ka baaqi tahay naarta laakiin ilahay ugu eleliya maarata aafaar sujuud aafaar sujuud allah maarata uga ilaalinay markaa kabacdi maarata maa ulxayaa in la geynayo markaa sidii ay dhirka usoo maarata dhir maarata roobkida oo kale fusni nabaadka ay usoo dhalanayaan marka ninkay odhanaya ama qofka odhanaya allah waxa weye dadka cadaabkiisa muutaystay naarta gelin maaye cinda naar buu ku cadaabayaa waxaa laga yaabaa maarata qowlka qowl uu ka fiirsado maaha laakiin jazihiisa inuu arko jazaheeda inuu arko waxaana hubaal ah oo macruuf ah qofka marka inxiraafka ku dhaco oo sunnada nebiga uu ka inxiraafo iyo manhajka saxaabada qowl kasta oo mustaqbaxa oo aan la fahmi karin wuu ku hadlaya hadda qowlkaan kota qowl la fahmaya maahan wax la fahmaya maahan qof inuu yidhahda maarata qofkii waa la cadaabayaa yaa sheegay horta dadka in la cadaabayo yaa noo sheegay in dadka maarata cadaabka mutaystay in la cadaabayo allah baa noo sheegay allah wuxuu sheegay naarta inuu ku cadaabayo dhexdeeda yaa kaloo noo sheegay nebigaa noo sheegay sala allah nebiguna wuxuu sheegay naarta dhexdeeda in lagu cadaabayo laakiin hishaam alfuudiy wagayrihi wagayruhum min aljahmiyiin xagee ka keeneen ma nebigay ka wariyeen ma allah baa maarata ayay maarata ma qur-aankaa dhigaya cinda naar baa lagu cadaabaya laa axad yacrifuhu marka waxa weye qofku marka inxiraafu ku dhaco qowl kasta oo maaragtay mustahjan ah oo laga xishooro ayuu ku hadlayaa oo wax la fahmaya aan la arag marka qowlkaas waa qowl baatila weeye waclam ana salaata alfariidati waclam ana salaata alfariidati khamsu salawaatin laa yuzaadu fiihina walaa yunqasu fii mawaaqiitiha وفي السفر ركعتان إلى المغرب فمن, كان فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع فمن قال أكثر من خ- من خم أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس ف- فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون آه، أو يكون مسافرا فيد فيجمع بين الثلاثين إن شاء آه، وحو إليه إمامك رحمه الله واعلم أبو أن صلاة الفريضة صلاة آه، صلاة آه، فريضة مفروضة خمس صلوات شن صلوات إنك كوبنتهي oo fi lyowm fi lyowm wallayla qofka mukallafka rag iyo dumar wuxuu noqdaba salaadaha faradka oo laga rabo een afar iyo labaatan saac gudahooda waxa weeye waa shan salaadood laa yuzaadu fiihinna shantaas salaadood waxba lagu korrin maayo yacni salaad lixaad ma jirto walaa yunqasu fii mawaaqiitiha ee lama nusqaaminayo salaada mawaaqiideeda dhexeeda ee salaad walbaba intii allah maaragtay uu ku xadiday tii afar ahayd afarteeda lagu tukanayaa tii saddex ahayd saddexdeeda lagu tukanaya tii labada labadeeda وفي السفر ركعتان سفر كدحدي سلبا ركعدود ايا مارت لتك ايا مارت كسو اروتي احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لبا ركعدود ان لو غابسنيو ee salaada marka lagu gaabsanayo ee laba laba ragcad laga dhigayo waa salaada rubaaciyada ahayd sida duhurka casirka iyo cishaha ila almaqriba maqribka mooyee faman qaala qofkii yidhaahda أك- آن هي أكثر من خمس شن أيك بدنتهاي فقد ابتدع في الدين قفك الدين كابتداع بكسميي ومن قال قفك هذا أقل هي أقل من خمس شن توايك يرتهاي وهو صدح تلاوض ما أخر تلاوض قفك هذا فقد ابتدع قفك ابتداع يلينب لا يقبل الله شيئا منها شيء كم إذا السلاوي الله كأقبل ما يقبل ilaa liwaqtiha waqtigeedi mooye waqtigeeda inuu qof ku tukada mooye shanta salaadood mid maaragtay waqtigeeda haddii laga soo qaado meel kale lagu tukado allah ma aqbalayo ilaa an yakuuna dalika alficl ficilkaas inuu ahaado nisyaana nisyaan mooye fainahu macduurun qofku markaa macduur buu noqonayaa yani waxa weye asagoo halmaansan ayuu salaadii waqtigeeda ugu tahayn ayuu tukaday waa macduur fainahu macduurun macduur weeyaan ya'tii biha salaadii buu la imaanaya idaa dakaraha markuu xusuusto أو يكون آه، أو يكون آه، أو يكون مسأه هذا مسافرا أو يكون أو يكون مسأنه هذا مسافرا من مسافرة فيجمع متاسوح وجمعنا بين الصلاتين لبدي الصلاتات إن شاء هديو دونه هديو مسافر يهي لبدي الصلاتات يعني شوف مركو صوت تقريبا مركو رأوته ويري صلاة وقت إلهي أحد كنت كنيا mana u nusqaaminayo ilaa qofku musaafir inuu yahay mooye waa haddii musaafir oo salaadii rubaaciyaadka waa u gaabinaya salaada waktigeedi wakti ahaynna ku tukan u maayo ilaa arintaas haddii ay dhacdo si nisyaan ah waxa weye qofkaas macduur buu noqonayaa markii u xusuusto ayaana salaadii maanta laga rabaa haddii laakiin uu musaafir yahay labada salaadood waa u jamcinaya oo yani mid buu maarata ma jamcu taqdiim ma jamcu taakhiir jamcu taqdiim ma jamcu taakhiir ayuu samaynayaa جمع جمع تقديم كأه جمع تأخير ك جمع تقديم كاللبضبة سنة النبي الكسور صلى الله عليه وآله وسلم أما ما ردبه صديقيا وعسك وقت صدوق كينيا أما عسك وسوق هذا وقت صدوق رئيس تكنيا شيخ رحمه الله أصل كان مركو قريبا وآه شنطة سلعادوت وهذا انت مالين تلتكون يوثو يريد wax ziyaada ah iyo wax nusqaana haba yaraata lagu samayn maayo taana waxa weeyaan waa qadiya mutawaatira yani shanta salaadood inaan maarata la ogolayn marna maarata ama ziyaada in lagu sameyo nusqaan lagu sameeyo waan garanaynaa maarata xadiidkii cubaydullah talxat bni cubaydillah uu maarata warinayey ee uu yihi maaragtay jaa rajul ila nabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam nin ayaa nabiga u yimid faidaa huwa yas'alu can islaam ninkii markaa waa nin xogaa maarata shaki reebaabiyaa u muuqday markii u yimid nebiga isla markiiba waxa weye nebiga wuxuu weydiinayey islaamkii yani islaamku muxuu ka kooban yahay muxuu yahay islaamku faqaala rasuulahi sala allahu calayhi waali slam khamsu salawaatin fi lyawmi walleyla yani islaamku waxa weeyaan waa shan salaadood yani khisaashiisa waxaa ka mid ah shan salaadood oo habeenkii maalinta qofka laga rabo faqaala hal calaya hayruhaa markaasuu wuxuu ku yidhi shantaa salaadood haddii aan la imaado mid kaleto lixaad miyaa layga rabaa wax kaleto ma layga rabaa faqaala laa ilaa an tadawac salaad kaleto oo lixaad ma jirtiyo lagaa rabo ilaa sunna inaad la imaanaysid mooye xadiidku marka waa xadiid muttafiqa imaam albukhaari imaam muslim labaduba ay soo warinayeen keyrkoodba ninkaa saa'ilka ahoo nabiga sidaa u weydiinayana waa dimaan ibnu saclaba assacdi saxaabiga la ohan jiray weliba nebigu intaa kumuusan gaabsane nebigu waa u dhaartay wuxuu yidhi haddii uu maaragtay ninkaa uu maaragtay hadduu sidaa run ku sheego ninkaas waa liibaanay ninkaas waa u guulaysay hadduu sidaa run ku sheego yani hadalkiisa waxaa ku jira ninka saxaabiga wallahi inaan maaragtay kana ziyaadayn kana nusaalayn intaas yani shantaas salaadood ayaan ku gaabsanaya xagga salaadaha marka nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi aflaxa in sadaq haddii maaragtay uu run sheego ninkaas waa liibaanay marka shiikuna wuxuu leeyahay qofkii maaragtay ziyaado sameeya ibtidaaca buu leeyihi qofkii maaragtay nusaan sameeyana ibtidaac buu leeyihi ibtidaacaas marka waxa qofkaas calaa cilmin arrinta hadduu u sameeyo ayadoo uu yidhi maaragtay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam ama maaragtay arrintaas si waaqiciya uu dareemay oo kitaabka iyo sunnada uu ku ogaaday salaadaha in ay shantaa ka kooban yihiin isla markaas maaragtay uu yidhaahdo lix salaadood baa jirta ama maaragtay afar salaadood way salaaduhu waxa weye qofkaas islaamka waa kaga baxaya murtad buu noqonayaa ibtidaaca marka shiiku uu sheeganaya wuxuu noqonaya haddii calaa hada maaratay maarata calaa hada tawjiih haddii loo tawjiihiyo wuxuu noqonayaa bidcada mukafirada ah oo qofka islaamka uu kaga baxayo ilaa bidcada lafteeda iyada maraatiba mid mukafira iyo mid kayr mukafira labadaba maarata bidcadu waa ay leedahay marka waxa weye qofku calaa cilmin haddii sidaa u sameeya isagoo og shanta salaadood oo allah uu farad yeelay oo kitaabka iyo sunnada kusoo aroortay inay maaragtay salaad lixaad aysan jirin haddii yihah salaad lixaad baa jirta ama yihahdo afar salaadood baa jirta islaamka uu kaga baxayo bidcadaas markaas waxay noqonaysaa bidca mukafira oo qofka islaamka uu kaga baxayo qaala albarbaariy raximah اllah wاzakaatu min aldahabi wاlfidaةi wاltamri wاlxububi wاdawaab calى ma qaala rasuul lahi salى اllahu alayh ali wasalam fain qasamaha fajaaئizu wain acطaaha alimaama fajaaئiz wuxuu leeyahay sheikhu raximah اllah yani masale camaliya ayuu halkan kaga hadlayaa wuxuu leeyahay wazakaatu zakadu min adahabi tajibu min adahab dahabka xaggiisa ka waajibaysaa walfidati fidada xaggeeda wاtamri timirta wاlxubuubi xubuubta yani waxyaalaha maaratay zarciga ah sida maaratay masagada geleyda iyo wixii lamid ah beriiska oo kaleeto wadawaabi daabadahana waa ay ka waajibaysaa calى ma qaala rasul lahi sal اllahu alayh wal si rasuulku yidhi oo xadiisa saxeeda ay ku soo aroortay fain qasamaha haddii uu qaybiyo zakadii ku waajibtay ama xoolihiisa ka waajibtay maaratay mawaashida ama ka waajibtay maaratay waxyaalihii beerta kaga soo go-ay ama hadduu tijaaro ku jiro lacagihii maaratay wixii lacagta maaratay dahabka iyo fidada wixii uga soo baxay uu ku waajibay haddii marka uu qaybiyo zakadii lagu lahaa oo masaakiintii asnaaftii sideedda ahayd oo qur-aanka fi suura tawba allah uu ku sheegay uu u qaybiyo fajaa-izun arrinkaas mid banaan wey ficilkaas waa ficil banaan taqsiim qaybintaa uu samaynayo asagoo masaakiinta inuu ku dhex qaybiyo uu siiyo waa mid banaan wey wain acطaaha zakadii haddii uu siiyo alimaam imaamka haddii u dhiibo fajaa-iz isaguna waa banaanta marka halka wuxuu maarata shiiku ku taqriina raximah اllah yani zakadu cumuuman waxay ka waajibaysaa waxa weeyaan oo aysan shaki ku jirin inay ka waajibayso asnaafta shiiku sheegay sida labada lacagood oo rasmiga ah waa dahabka iyo fidada timirta iyo wax alaaliyo wixii la halmaala sida zabiibta oo kaleeto xubuubta oo ah maratay matalaysa wax allaaliyo wixii maarata zarci ah oo maarata sida xabadaha leh sida masegada bariiska digirta iyo wixii lamid ah dawaabkuna waxa weeyaan waa xoolihii nicmoolayda ahaa marka sida nebigu maaragtay uu axaadiista saxixada uu kaga waramay yani umuurahaas waa umuuraha zakadu ay ka waajibayso lacagahoo kaleeto labada lacagood ayaa nebigu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam lacagaha kaleetana culummadu maaragtay waa iskaga qiyaasaatanoo waxay leeyihiin waa waxay taagan yihiin maaragtay meelihii dahabka iyo fidadu ay istaagayeen haddii markaa masaakiinta u qaybiyo waa shay waxa weeye ficil jaa-iza weeye oo xaqii allah uu kulahaa maaragtay uu maarata kaga dha xaqulmasaakiin uu kaga dhacayo haddii uu imaamka u dhiibo dadkii maarata usoo dirsadana ayaduna waxa weeyaan waa shay maaragtay xaq uu kaga dhacayo sidii nabigu sala allahu alayh waslm waqtigiisa la samayn jiray واعلم أن, أو أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله واعلم أبوه أن أول الإسلام إسلامك يعني حالاتك ماشى وهريسة شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله إله عبادة حقا متيستي أن الله يمكن في قلتان كدن يا أبوه وحقوه الإسلام كقف إسلام كقصة قلوه كلمة توحيد وأن محمدا نبي الله محمد عبده أدونك الله إني ورسول رسولك رسولك الله صادري ومدى بالداليه وصادري إني يعني وحو يغفو وحو هو إسلامك laga rabo waxa weeyaan waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid waxa weeyaan allah subxaanahu wataala waxay ka kooban tahay nafyi iyo isbaat allah cibaado oo dhan cid aan allah ahayn maarata in laga anfiyo oo allah kaliya loo sugo marka waxa weeyaan qofku markuu leeyahay maaragtay laa ilaha illa allah macnaheedana uu fahmayo yani gaalada markii nebigu maarata kelimadan ula yimid oo ku diidan in badan oo ka mid yihi maxay ugu diideen waxay fahmayeen kelimadan macnaha ay xambaarsan tahay oo ah haddii kelimadaas ay qiraan inaysan suurtagal u ahayn cid kaleeto inay cibaado maarata u weeciyaan cid kaleeto ama ha yaraado ama ha weynaado inaysan maarata cibaado u weecin karin ama baryahoodii ha noqoto ama tababurkoodii ha noqoto ama maaragtay wax allaaliyo wixii allah uu mutaystay yacni haddii ay qiraan laa ilaha illa allah in meesha ay ka baxayso waa ay ogaayeen walidaalika waxa weeyaan waa ku diideen nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaa jigmadooda ay gaarta nabiga maarata inay icdaamku xukumaan oo nabigu naftiisa markii dambeeto maarata uu la fakado qofka marka muslimka waxaa yaaba inuu leylan nahaaran uu laa ilaha illa allahu muxamadu rasuulullah uu ku hayo haddana waxa weeyaan waxyaalaha tawxiidka baabiinaya ama maarata tawxiidka dhaawacaya inuu maarata qofka ama afcaashiisa ay ka muuqato ama maarata aqwaashiisa ay ka muuqato sida waxyaalihii allah uu la goonidahayo cibaadaadka ama ducada ay ugu horeyso ilaa awliyadii allah ama malaa'igtii oo kaleeto inuu maaragtay ka daba qaylinayo uu leeyahay awliya alla inaga soo gaar marka waxa way taasuna waxay tusinaysaa dadku in badan oo ka mid yihi tawxiidka macnihiisa inaan la fahmin dad badan marka la yihahdo war tawxiidka macnihiisa maadan fahmin waxa uu qaadanaya in la leeyahay maarata gaal baa tahay taasna waa macno baatil ah qofku waxa weye qof kasta sida axkaamta salaada la rabo qofku inuu u barto oo in badan uu maarata jaahilka yahay sida laga rabo maaragtay axkaamta soomka inuu barto axkaamta sikada inuu barto sidaas si ka daran ayaa la rabaa maarata qofka tawxiidka macaanidiisa inuu maarata qofku u fahmo marka marka uu leeyahay qofku laa ilaha illa allah ay laa macbuda bixaqin ila allah waxa weeyaan wax allaaliyo wixii cibaadaa waa inuu allah u daayo ama ha noqoto duco ama maarata kowf ha noqoto ama tawakul ha noqoto ama rajaa ha noqoto wax allaaliyo wixii allah iska leeyahay allah u daa haddii marka qofku asagoo laa ilaha illa allahu leh uu maarata cid kale ka cibaadadiisi la aado oo mashaa'ikhda ama maarata dadkii dhintay uu nadar u galo taas waxa weeyaan qofkaas tawxiidkii ma uusan fahmin qofkaas wa ana muxameda rasuul ullah na waxaa laga rabaa qofku tawxiid lmutaabaca yani qofku maaragtay mutaabacada nebiga inuu daayo yani allah waxaa loo beenayey oo iska laha keligiis oo aan cid kale loo ogolayn waa alcibaada nebigu cibaada shaqa kuma leh nebigu waxa weyaan looma soo diray nebiga in la caabudo waxaa loo soo diray nebigu dadka inuu ka reebo ilaahay eyrkiis inaan la caabudin ilahay eyrkiis inaan la caabudin ayaa nabiga muhimadii loo soo diraba ahayd sideedaba nabigana marka muhiimadiisu maxay tahay asaga shaksiyan maxaa nagala gudboon waxaa nagala gudboon waana muxameda rasuululah macnaheedu maxay tahay waana muxamedan cabduhu warasuuluhu waxa weye awalan horta inaad dirtay cabduhu markaa leedahay addoon allah inuu yahay oo usan mudnayn nebigana loogu talagelin darajadiisa iyo makaanadiisuna aysan ahayn inuu maarata ilaah labaad u yahay waxa weye waa addoon allah u abuurtay addoommada alla ka mid ah isla markaas addoon alla ha ahaado laakiin waa addoon allah uu fadilay oo tafsiirkiisa u gaartay inuu rasuul ka dhigay inuu rasuul ka dhigay oo maarata ummadan u badbadiyo weliba waxa weeyaan waa afdal rusul cala alitlaq rususoo dhan asaga ayaa u fadli badan marka rasuulka marka macnihiisu maxay tahay markaan leeyahay wa ana muxamadan rasuulullah markaan leeyahay macnaheedu waxa weeyaan waxaan qiray inuu rasuulkii allah uu soo diray inuu yahay muxuu la soo diray wuxuu la soo diray wax allaaliyo wixii amara uu la yimaado intaan awoodno inaan amarkaas la nimaadno fattaqu llaha ma statactum wax allaaliyo wixii manhiyaada oo ummadda u ka reebo gebi ahaanba in laga haro wax allaaliyo wixii mutaabaca yani dariiqa waxa weye sida allah loo caabudayo keligii baa looga dambaynaya qof kaleeto oo waxa weeyaan cibaado lagu raac cibaado maaratay dariiqeeda maarata loo mari karo ma u jiro ilaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam sidii maarata allah asaga u caabuday ayaan u caabudaynaa ayi cibaada oo qofku maarta la soo gudboonata waxaan leenahay nebigu arrinkan ma sameeyey waa sameeyey annaguna waa samaynayna bisatay khaas ku ahayn nebigu arrinkan ma sameeyey ma samayn ma samaynayno marka micnaheedu maarta maxay tahay waa almusaabaca qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuna yuxbibkum allah yacni waxa weye qof kale aniga maarata ilaahay baa jecel waxa weeyaan waa inuu qofku nebiga uu raaco qofkii markaa nebiga raaca ayaa allah subxaanahu watacaala u jeclaanaya waanamaa qaala allahu kama qaala walaa khulfa lima qaala wahuwa cindamaa qaal waanamaa qaala allahu allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wax allaaliyo wuxuu kitaabkiisa ku sheegay ama nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam axaadiista suge kama qaala waa sidii allah u yidhi walaa khulfa ka bixitaanna ma u jiro lima qaala allah wuxuu yidhi ilaahay dib uga laaban maayo maanta wuxuu yidhi waa sidii u yidhi yacni alkhulfu waxa weeyaan waa ismun min alikhlaaq yacni waxa ay dhahaan maarata guubiyeelitaan ama maarata ballanka bixid yacni allah subxaanahu watacaala sidii wuxuu yidhi si allaaliy si yidhi maarata bay u jiraan wahuwa cindamaa qaala wahuwa alle cindamaa qaala wuxuu yihi agtiisa ayuu ahaaday yani waxa weye allah subxaanahu watacaala sidii uu yidhi ayaa qowlkiisa u dhacayaa cid ka daba imaan karta oo khilaafi kartana ma jirto asaguna waxway ka u laaban maayo marka waxa weye allah waxa weeyaan wax allaaliyo wixii kasoo arooray qof allah subxaanahu watacala xaggiisa ka yimid oo kitaabka qur-aanka kusoo arooray ama sunada nabiga kusoo aroortay qofka muslimka waxaa kala gudboon calaa ra'si walcayn samcan wa taaca inuu yidhaahdo قال الإمام رحمه الله والإيمان بالشرائع كلها ومن أصول أهل السنة والجماعة وحكم الإيمان رمين بالشرائع شرائع الرمين كلها إبلهان فيها شرائع إذا لقصد بالله يعني شريعة دين إسلامك من التوحيد لقصد بالله إلا قصد قاف أصيحان حكم الدين marka waxa weeyaan wax allaaliyo wixii kitaabka qur-aanka ku soo arooray wax allaaliyo wixii axaadiista nabiga ku soo aroortay in la rumeeyo waa waxa weeyaan qofka iimaankiisa ku xiran wey shay ka mid ah hal xadiid oo axaadiista nabiga ka mid a ama hal aayadood oo qur-aanka maarata aayaadkiisa ka mid a dii qofku u beeniyo islaamka uga baxayaa marka iimaanka qaybihiisa kala gedisan qofku inuu rumeeyo waxay ka mid tahay min usuuli ahli lxadiid waclam ana shiraaa والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغيير أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم علي إمامك رحمه الله واعلم أقو أن الشراء والبيع الشريط يغفو والعكس وحلسه وريقه كلسه وريقه بديعه كلسه وريقه walbeyca beyca oo qofku markaa isagu lacagta uu doonayo cayntiina uu la yimaado xalaalun xalaal inuu yahay ogow beyca iyo shiraagaasu idaa biica fii aswaaqi lmuslimiin muslimiinta aswaaqdooda hadii haddii lagu gado calaa xukmi lkitaabi kitaabka xukunkiisa wasunnati sunnada xukunkeeda min gayri an yadkulahu taqriirun wax qararihina maarata uusan gelin aw dulmun ama dulmi aw qadrun ama khiyaano iyo khadeeco aw khilaafun lilqur'aan ama maarata khilaafitaan qur-aanka la khilaafay aw khilaafun lilcilmi ama maarata khilaaf cilmiga la khilaafayo faqradan wuxuu kaga hadlaya imaamku raximahullah mucaamalada dadka muslimiinta dhex maraysa sida ashiraa walbeec haddii maarata aswaaqda muslimiinta wax lagu kala gato calaa xukmi alkitaab wasunna haba yaraatee wax qarar ah oo qofka maaragtay beyculqarara kaleeto usan gelin ama dulmi kaleeto usan gelin sida dadka maarata xoolihii qaarkood in maaragtay lasoo booliyo ama lasoo qasbiyo oo kaleeto ama khiyaano kaleeto yani beecaas wuxuu noqonayaa beec saxiixa marka beecaas wuxuu noqonayaa beec saxiixa haddii maarata kitaabka iyo sunnada beecaas uu waafaqo oo wax caarida uu ka nabad galo beecaas wuxuu noqonayaa beec beec soconaya ayuu noqonaya waclam ogow raximaka allah allah kuu naxariistay anahu yanbagii lilcabdi annahu yanbagii lilcabdi an tasxabahu ashafaqa abada maa saxiba addunya liannahu laa yadri calى ma yaquumu calى ma yamuutu wabima yukhtamu lahu wacalى ma yalqa allaha caza wajal wain camila kula camali min alkhayr wuxuu leeyahay imaamku raximah اllah waclam ogow raximat allah allah ku naxariistay anahu yanbagii lilcabd addoonka inuu maaragtay uu u habboon yahay an tasxabahu shafaqa cabsi iyo walwal inay la saaxiibto oo mar kastaba uu maaragtay naftiisa u walwalayo abadan weligii maa saxiba dunyaa intuu adduunye maarata la saaxiib yahay yani maa yaciishu fi dunya intuu adduunyada maarata dhexdeeda ku nool yahay qofku mar kastaba waa in welwalku usan ka bixin oo naftiisa u baqayo liannahu cabdigu laa yadri ma oga calaa maa yamuutu calayh waxa uu ku dul dhimanayo ma oga wabima yukhtamu lahu arrinkiisa waxaa maaragtay lagu khatimi doono wa calaa maa yalqa allaha caza wajal allah waxa uu kula kulmi doono yani allah ma wanaag buu kala kulmi doonaa mase ciqaab buu kala kulmi doonaa wain camila kula camal min alkhayr camal kasta oo wanaagsanba ha camal falayo camal kastaoo khayraba maarata ha samaynayo marnaba qalbigiisa werwar weynu iska bixin marka halka sheikhu wuxuu ku taqriirinayaa imaamku raximah ullah asal muhim ah oo ah qofka muslimkaa mar kastaba waa inaysan qalbigiisa soo gelin si kastoo ilaahay cibaadada ugu fureeyo wanaagsan shartana allah uu kaga najeeyo marnaba waa inuusan isdhihin adiga arrintaada waa dhammaatay oo ahlu khayr baa tahay oo maaragtay min awliyaa illaahi asaalixiin ayaad ka mid tahay oo jannadada waa madmuuno marnaba waa inaysan soo marin lianna waxa weye caaqibadu waxa weeyaan waa mubham ah dadka caaqibadoodu waa shay mubham ah oo cidna garan mayso qofka maarata caaqibadiisa ilahay wuxuu ku khatimi doono ilaa haddii nebiga sala allahu calayhi waali wasalam qofka qof mucayana uu caddeeyo uu yidhi maaragtay nebigu sala allahu calayh janna uga markaas ka camooyey marka qofku marnaba waa inaysan qalbigiisa soo gelin in maaragtay jannadiisa ay madmuuno tahay marka qaacidadan imaamku wuxuu ku ishaaraya raximahullah xadiidkii macruufka cabdullahi bn mascuud uu nebiga ka warinayey oo adwaarta bini aadamka uu soo marayo nebigu maarata uu kaga hadlay oo uu lahaa cabdullahi bn mascuud xadaanaa rasulah sala allahu alayh ali wasalam wahuwa saadiq lmasduuq yani nebigu waa noo warramay isagoo ah midka maarata saadiqa ah oo khabarkiisana loo rumeeyo nebigu markaa wuxuu ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina yowma nudfatan yacni qofka adinka idin ka mida raggi dumar wuxuu noqdaba raxmka hooyadii ayaa maaragtay ayaa lagu ururinaya afartan cisho isagoo canduufka kaleeto ah yani biyo isagoo ah uma yakunu calaqatan mila dalik afartan kaloo cita marki lagu daro oo maarata siddeetan cisho uu gaaro ayuu maarata wuxuu isku bedelayaa cad yar waxaan dhihina maaratay xinjir yar buu maarata isku bedelayaa uma yakunu mudqatan mila dalik markii boqol iyo labaatan haween uu gaaro ayuu cad yaroo heliba noqonaya uma yursalu ilayhi malak uma yursilu allahu ilayhi ilayhi lmalak allah marka waxa weyaan malag ayuu usoo diraya waa malagii allah u wakiishay inuu maaragtay ruuxda uu ku afuufo fayanfuku fiihi ruuxa ruuxduu markaa ku afuufaya wa yu'maru biarbaci kalimaat afar kelimana malagga waa la faraya bikatbi risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw saciid yacni waxa weeyaan risqigiisu ayaa maaragta la faraya yani risqigiisu ma risqi waasicaha ma risqiga dhexaada mid ciriiriya miya camalka uu la imaanaya camal khayr miya mase waa camal shar ajalkiisa ma ajalkiisu ma dheer yahay ma gaaban yahay yani cumrigiisa intuu gaaraya ma qof ayaan daranba mase waa qof wanaagsan oo maaragtay caaqibadiisu ay kana noqonayso fahuwa aladii laa ilaaha hayruhu nebigu markaa wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay allaha allah allaha allah mooye allah kale usan jirin ayaan ku dhaartay allah allaha cibaado cid cibaado moota aysan jirin asaga mooye ina axadakum midkiin layacmalu bicamali ahli اljanna jannada camalkeedii ahlu jannaha camalkoodii oo kaleeto ayaa midkiin uu samaynaya oo camal falaya sida salaadii zakadii xajkii iyo shay kastoo wanaagsan xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila jiraac sida dadku ay u haystaan yani qofkaas bikatrata cibaadatii waxaa leeyahay si dadku ay u haystaan alla ilahay ninka qofkani waxa wa qof ahlujanna ah wanaagga iyo khayrka ka muuqda ilaa jannada usoo istaago hal dhudum oo kaleeto fayasbiqu calayhi lkitaab yani cilmigii saabiq ah oo allah uu maaragtay hore u qadaray inuu maaragtay qofkani ahlnaar iyo rag iyo dumar ugu soo noqdaba kitaabka ayaa soo dulmaraya fayacmalu bicamali ahli nnaar camalkii marka ahlnaarka ayuu markaas uu gacmaha la gelayaa fayadkuluhaa naarkii buu gelaya yani wuxuu su u khaatima ku dhacaysa qofkaas muddo badan